بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله احذر اللحنة waxaan ku dhex jirnay maxaadiirtii waxyaalihii musanifka uu nooga digayey haddaan nahay dalabatulcilmiga ayaynu ku dhex jirnay marka maxaadiirtii waxaan soo marnay dhowr shay xulumulyaqda wuu noo sheegay ixdar an takuuna abaa shibrin waxaan kaloo ka soo baxnay altasaduru qabla ta'ahul waxaan ka soo baxnay altanamuru bilcilmi taxbiiru kaaqib ama kaaqad ayaanu ka soo baxnay dadka kaa horreeyey mowqifuka min wahami man sabaqak ayadana waa ka soo baxnay waxaan kaloo ka soo baxnay dafcu shubahaad masaa'il badanuu tirinaya hadda wuxuuna barayaa inaynu ka digtoonaanno waxyaalaha laxniga la yidhaahdo qofka inuu laxaan noqdo oo wax laxniyo ayaana la kaga digayaa wuxuu musanifki yidhi raximahullah ixdar ka digtoonow allaxna laxniga waa khaladka aad kelimadda laxnisood khalado iska ilaali ibtacid ka fogow can ilaxni laxnigii oo sawaabka aad ka leexato ood khalad aado fi lafdi xagga dhawaqa markaad ku hadlayso shayga waalkatbi xagga kitaabada iyo qoraalka markaad wax qorayso iyo markaad wax ku hadlayso khaladka iska ilaali laxniga iska ilaali fa inna cadama alaxni laxni la'aanta oo qofka uusan yacni sawaabkii ka leexanin uusan laxni la imanin jalaalatun weyni wey qofka aan laxaanka ahayn oo laxniga badnayn waa qof jalaalo buu leeyahay yacni maarata xoogaa qiimo wa safaau dawqin yacni waxa weeye safaau lown yacni dawqaada iyo dhadhankaada qof dhadhamaya baad noqonaysaa dhadhankiisa uu saafi yahay waxa weeye wa wuquufun waxa weeye istaagid iyo taalacasho calaa milaaxi lmacaani macaanida kuweeda wanwanaagsan oo qofku uu dul istaago ayaa la yidhaahdaa ou taalacda baa loo jeedaa yacnii inuu taalacdo macaanida teeda wanwanaagsan ayay ka mid tahay cadamu laxniga waa weynin waa dawqaada iyo dhadhankaada oo fiican waxa weeye milaaxna bimacna alxusnigaa la yidhaahdaa xusni macaani macaanidii wanaaggeedii oo qofka maaragtay uu dul istaago ayaa la yidhaha oo taalacdo muxuuna macaanidaas wanaaggeeda u helayaa lisalaamati almabaani yacni kelimaadka dhismahooda uu badbaado yacni qofku markuu hadlayo kelimaddii carabiga ku hadlayo kelimadan asal bay leedahay mabnaheedii iyo maaragtay waxay ahayd buu siinaya xaqeedii saasoo kale weya marka laxniga in layska ilaaliyo wanaaggaasoo dhan buu qofku ka helayaa weya marka wa wuquufun alwuquufa halkan waxaa loo jeedaa wuquufun cala alibtilaaci way taalacasho oo qofka uu taalacdo calaa milaaxi lmacaanii macaanida wanaaggeeda lisalaamati almabaani kelimaadka yacni maaragtay dhismahooda badbaadadeedii ay khaladka badbaada dartii ayuu malaamixda macaanidaas wanaagsan ayuu maaragtay u taalacanaya facan cumara radia allahu canhu annahu qaala cumar bn khaaab waxaa laga wariyey allah ka raadi noqday inuu yidhi tacallamu alcarabiya carabiyadii barta fa innahaa maxaa yeelay carabiyadii tasiidu waxay kordhisaa fi lmuruu'ati sharafta ayay kordhisaa luqad carabiga markuu qofku barto yacni sharaftay u kordhinaysaa weeyaan sharafay u siyaadinaysaa weeyaan waqad warada waxaa soo arooray can jamaacatin min asalafi koox salafkeeni salafu saalix ka mid a xaggooda waxaa ka yimid oy waxyaalahay ku hadli yacni waxa ay samayn jireen waxaa ka mida laga soo guuriyo annahum kaanuu waxay ahaayeen salafkii qaar ka midii yadribuuna awlaadahum carruurtooda ayay garaaci jireen maxayna ku garaaci jireen cala alaxni laxniga kelimadda khaladka ay sameeyaan ayayna ku maarata ku garaaci jireen weyaan marka aad yani waxay kala diriraan khalad yar inay luqadda carabiga ay maarata khalad ku sameeyaan maxaa yeelay cumaro kale hadda hadalkan uu leeyahay markuu leeyahay ta'allam al-arabiyya fa innaha tazidu fi al-muru'a waxa weeyaan waa waqtigii futuuxaadkana oo batay ajaam fara badanna ay soo islaameen oo diintii soo galeen markaas khalad fara badan xagga luqada inuu ku dhasho ayaa laga baqay markuu wuxuu leeyahay yaani ma aragtay luqada carabiga hal barto maxay yeelay qofka muruadiisa kordhinaysa waagaas ahdiga Umar radiyallahu anhu iyo wixii ka dambeeyay markuu islaamku uu yaani maarta siyaadada uu lahaa luqada carabiga dadku u tartami jireen waa la baran jiray inta muslimiinta dhulka ay haysteen oo madaxtinimada umada ay maamuli jireen oo futuuxaadka ay sameeyeen jireen luqada carabiga waa la soo raadsan jiray waa la baran jiray laakiin markii dadka muslimiinta ahaa ay ayagii naftooda isku mashquuleen oo diinkii barashadiisii iyo wixii iyo quraankii ka fogaadeen oo ay markaas dadkii acdaadoodii ah qaarkood inay raacaan isku dayeen dad waxay noqdeen dhayl ah yaani waxay noqdeen dad dad daba taagan oo daba ordiyay bay noqdeen marka waa luqadiina waa ihaaneysteen ayagana waa is ihaaneeyeen weeyaan walidaalika hadda waad arkaysaa caalam alcarabi meelaha khaaska khaliijka oo kale iyo qofka luqa carabiya hadduu tago hadda waa zamankeennaan ka hadlaya hadduu ninka askariga haduu af carabi kula hadlo ninka muslimka ah oo ma aragtay ee aanan markaas dadka duwal khariij aan kamid ahayn ama ama sacuudiga aan kamid ahayn markuu luqa carabiga kula hadlo agtiisa mahiin oo kiyay waxba qiimo ma yahay laakiin haduu luqa ingiriisiga ama luqa faransiiga uu ku hadlo waa muxtaram halkaas uu saaran yahay waa qiimeynaya waa waa ihaano waa daliilnimo waa waa daliilnimo ayaga isbadeen Soomaalidan way dhigi jireen waxay dhigi jireen dadkii oo talyaaniga soo rabaystay oo uu soo koriyay oo diinka iyo carabiga ba aqoon markii islaam diinta liidayaan ay waxay dhigi jireen english ku hadal talyaani ku caytan waxay dhigi jireen carabi ku tugsay dhigi jireen yaani fiiri ihaanada meesha ay gaarsiiyay carabiga tugsay ka dhig ku tugso marka waa waa daliiliin waa almunhazimuna ruuhiyan ayaa leeyahay macnawiyan dad munhazimiina way marka waagi islaamka oo diinteena islaamka ay galabada ay lahayd ila hadana diinteena galabadi weelada dadkeedi umba ibar ah dadkeedi ba ibar ah ee diinteena waligeed waa qaalib waaye maartu waana aziiz way marka luqada carabiga waagaas muxtaram ahayd qiimana lahayd way واسند الخطيب خطيب البغدادي وحسنت كيس كوري عن الرحبي يعني الشيخ الرحبي اللي كوري قال انه يرى الرحبي سمعت وحان مقلي بعض أصحابنا أي أحد أصحابنا يعني رجى صاحبنا قار كمدة ويقول أراني إذا كتب اللحان مثل لحن بدن هدو حقره أو فكتب أو كقر عن اللحان مثل لحن قبضنا لحان آخر مثل لحن بدن أو كسي قروح صار الحديث بالفارسية حديث كي اللغة العربية تكبحه هو اللغة عجمية نقونا فارس وبنقونا يا رب xadiidkii dhamaa iyo luqadiiba waa isbedelaysa maxaa yeelay nin laxaana ayaa mid kale laxaana ka sii guuriyay muxuu noqonayaa kii hore khaladka sameeyay kan khaladkii uu maarta ku sii daraya weeyaan wa anshad al mubarrid mubarrid abu abu al abbas al mubarrid oo luqawiga nahwiga aha ayaa gabiyay oo wuxuu leeyahay asagoo luqada carabiga amaanayo النحو يبسط من لسان الألكان والمرء تكرمه إذا لم يلحن فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن النحو نحو ذي يبسط وحو في ذيان من لسان الألكان قفك عرب ججغا أما شكشغو يعني لقديسي ayuu carabkiisoo fidinaya luqadiisoo luqa fasiixa ka dhiga kee shigshigaayo markii naxwo barto oo hadalka carab gajiga ah wuxuu noqonayaa mid fasiixa luqadiisa carabkiisoo fidinaya naxwadi wal mar'u qafkuna tukrimuhu wa karamayn idha lam yalhani haduu salaxni sameeyeen lahna haduu sameeyay karaama agtaada kuma yeelanayo wallahan laakiin haduu salaxni la iimanin tukrimuhu yaani anta tukrimuhu wa karamaynaysaa markaasuu yiri faida aradta hadii aad doonto min al-ulum haga ulumta ajallaha keedi ugu weyna hada doonayso mid ugu weyn inaan ku sheego hada rabto fa ajallaha mid ugu weyn oo minha ulumti kamida muqimul alsuni arabiyada midka toosinta badan midka toosiyo weeyaan arabka midka toosiyo naxwadi buu jeeda لكن أجل العلوم وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقدنا وآلوها آلوها مركا قفك إنه لقد برتو عربية يعني وحي فإذين يسا إنه لحنك إسك إلاني هذا نحو ذي برتو wuxuu baranayaa kalimaadkaas nudqiga xarakaadkii iyo sakanaadkii buu baranayaa hadduu sarfiga barto maadadaas mabna yani awsaanta ay leedahay iyo kelimada say u dhisan tahay ayuu fahmayaa weeyaan marka saasaa loo ammaanay wacalayhi marka arrinkan oo oo alxadaru min allaxni laxniga oo la iska ilaaliyaa markaynu qabanno in luqadda lagu dadaalo iyo asalkaas haddaynu qabanno فلا تحفل أو أبيين يعني حفل الشيء حفل فلان حفل الشيء أو الأمر يعني واحد ليه هي إذا عني وبالا مركا شيء قيمة يشو يعني ما رأت أكتاد ودرجك يشو بل إلى هذا حفل الشيء أو الأمر هبل يعني شيء يبو قيمة أرن كيبال مركا فلا تحفل هو أبيين بقول القاسم بن مخيمره شيخ قاسم ابن المقيمر اللي هذا الكيس رحمه الله تعالى إلهي أولنا حديثته يوسن يعني آبيالها سين أكتاب يوسن قيمك ويالن هذا الكاس يوسن كاجد هذا الكولي ومعناها شيخا النحو ذي بولي ذايا وحوليه تعلم النحوي نحو ذا برشد يذل برتاه أوله شغل مركز ظهر وابوابك مشغول نيسا qofka markuu naxwada balawga yahay waa rafaad iyo mashquul ku jira iyo barashay iyo halgan iyo lagdan ku jira waa shaqo markeeda hore wa akhiruhu baghi markuu naxwada bartana qoox baa galayo waa kibray markuu si fiican u bartana asaga bisla weyn marka waxaas oo kale naxwada maadaama waa noocaas ay tahay oo markeeda horena ay culum badan ka mashquulin dabadeetana ay baghi iyo qoox kugu ridayso kaba tagbuulaysaa soo kale iska dhaafulay sidoo kale wala tahfal biqowl bishr al-hafi bishr al-hafi ninka li yiraahdo rahimahullahu ta'ala ilahi uu naxariista asna qowlkiisa haw abiyil lama qila lahu markii loo yiri bishr al-hafi ta'allam an-nahw sheekhaas waxa lagu yiri warniyo nahwada baro markaas wuxuu yiri qala adillu yiri nahwa hadan barto waa dhumay waa baadiyoobaya inaan dhumo marrabo qala markaas wuxuu yiri ninkii oo yaani la hadlayay baa wuxuu ku yiri قل وحت رهدا ضرب زيد عمرا يعني نحوذي انه برربا زيد وحو قراعي عمر ايو قراعي معناه انه تصرب ضرب وفعل انه يراهدو زيد انه فاعل انه يراهدو قفك شقد قبتي وي ضربه وا شقدي عمر وقفك لا قراعي مفعول به بل انه احساس عمل برربا قال بشر بشر الحافبه وحو يا اخي انت انا انا ضرب زيد عمرا لما ضربه ورته زيد محو عمر وقراعه بل ايش يقول ورت محا كان انه زيد عمر قراعه نينكي با marka la hadlo yiri qaalo wuxuu yiri ya aba nasr aba nasr wa kunyada bishr hafi bishr hafi kunyadiisi weeyaan ma darabahu muusan qaraacin buu yiri ninka ma darabahu zayd amr muusan qaraacin وانما هذا اصل وضع وانما هذا midkani اصل مثال weey وضع la dajiyayo loo barto qawaacid in lagu barto loo dajiyo weeyaan faqala bishr إلا الموت هذا وح قراعي مجرن زيد وعمر قراعي مجرن ومثال كليه هي سيدي بو شيغ فقال بشر وحويري هذا أوله كذب مركي سهرب بين بو كو بلابنيا بخلا ضرب زيد عمرا زيد عمر قراعي با وحان ليه زيد عمر قراعي مركي سهرب وحو كو بلاوده كذب iyo been ku bilawday la haaja kali fihi wax dan oo kale yahayna lama arko yiri naxwi barashadeedu marka kaas oo kalena yuusan naxwal aan ku dhiginay warkiisa ha ka soo qaadina bara naxwadi way saas u jeeda rawaahuma labadan atharba waxa wariyay al-khatib khatib al-baghdadi ba wariyay kitabkiisa leeyda fi iqtidaa' fi iqtidaa' al-ilmi al-amala yani ilmiga inuu keensado amal ku amal fal inuu keeno kitabkaas magaca leeyda ilmi aan ku amal fal lahayn faa'iido male marka iqtidaa' al-ilmi al-amala kitabkaas dhexdiisa ayuu arinta ku soo guuriyay weeyaan marka waxa la rabaa dadka in يعني ilmaha intay yar yihiin laxniga lagala diriro luqada carabiga aan barno aan kula dadaalno hada sheekh Uthaymin kale wuxuu ku leeyahay yani hadalka hada aan sheegay laakiin maca al-asaf annana fi hada zaman waqtigeena aan joogna buu yiri alladhi laysa lana shakhsiyatun yani wuxuu leeyahay alladhi laysa lana shakhsiyatun يعني زمن كان oo aan wax shakhsiyadoon leenahay la aragayso noo sugnaanin وصرنا أديالا وأتباعا لغيرنا تتكل عن أتباع الذيل النقني سين أو كلان النقني صار منا من يرى وحنا من نقضي ضد أركي رأييني أن من تكلم بالإنجليزية أو الفرنسية فهو ذو مروءة هو ذو مروءة هو ذو مروءة يعني قفك أفنجليسي وفرنسيس كوحد الله من شرف لإنوية ويفخر إذا, إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية hadowba af ingiriisiyo ku hadlayana iyo faransiis ku hadlayana faanayaba hadowba garanayo inuu yaqaanaba ay tahay oo dadka kale ugu faanayo bal bacduna yucallimu awlaadahu alluga hayr alcarabiya waxaaba naga mida qaarkaya oo baraya ilmahoodii luqadii carabiga luqadaan ahayn yani maanta runtii waa yar tahay dadkeenna ilmaheenna ma barano luqada carabiga walidaalika diintiina ay ka fogaanay kullama uusan qofka diinta baranin luqada carabiga uusan ihtimaam u yeelanin kullama uu diinta ka sii fogaado maxaa ila cajabi buu noqonayaa wuxuu diinkan ka fahmaya male waxaa laga yaabaa af ingiriisi af sooxili iyo wax kale inuu kusoo barto yaa dhici karta weeye markaasuu yidhi yacni bacdu sibyaani carruurta yarkaa ya'tii yaquulu wuxuu ku leeyay maca asalaam markuu inuu salaamo rabaahay ilmihiisa xataa guriga uu joogo markuu inuu salaamo rabo uu ka tagay bye bye uu leeyahay kala bye bye meesha assalaamu calaykum dhii la hata hata ma dhahayo yiri yaani assalaamu calaykum ma baraay waalidka markii ilmaha bye ay ku dhahay waa inaad tarawariya assalaamu calaykum idhe calaykum salaam ina bartid baa laga rabaa marka tarbiyadaas waa laga maqan tahay run ahaantii luqada carabigana waa diinkeenii laxnigeedana qofkii baranaya inuu laxniga iska ilaaliyo baa la rabaa weeyaan al-ijhaadu al-fikriyu dhicisayntii fikradda loo nisbeeyey ayuu cunwaankan ka dhigay ijhaadka waxaa la yidhaahdaa haweenta markii ilmaha oo wakhtigoodii dhammaystirmin ay ka soo dhacaan ilmaha dhicis baa la yidhahdaa dhammaystirmin sagaalkii bilood u dhammaanin dhicis baa la yidhahdaa ilmihiiba soo tuurta waxaad odhanaysaa ajhadat alxaamilu ida alqat waladaha bigayri tamaamin yacni haweentii way dhicisay mar hadday ilmihii oo dhammaystirmin ay soo riddo ayaa sidaa la yidhaahdaa marka fikradan oo ijhaadka lagu sameeyay oo ah la dhicseeyay wuxuu usluubku u bedelay wuxuu waxay la mid tahay cunwaankan at-tasadduru qabla ta'ahulidii kale taa umay la mid tahay soo marno kale weey ki aan soo marno buu la mid yahay ihdar ka digtoono al-ijhaad al-fikriya fakarkaada inuu dhicisoobo iska ilaali yani afkaartaada iyo aragtidaada ku dhamaystirmata weeyaan sayku ay dhicisoobaysaa biikhraaj alfikrati fikradii soo saarinteedii aad soo saarto qabla nuduujiha bisaylkeeda ka hor iyadoo aanan qofka uusan bislaanin inaa fikraddii wixii maskaxdaada ku jiroo dhan aad carab ku soo saarta iyo hadal adigoonan gaarin oo markaa dadka agtooda aad ka dhacdo oodan qiimana yeelanin ama kitaabo iyo qoraal iyo ta'liifkii aad ku soo saarto labadaba way noqonaysaa weeyaan marka yaani waxa weeyaan mesela waxa kamid ijhaadul fikri waxa kamid ah adiga oo aanan wali bisayl gaarin yaad بعض العلماء او اعلام او علماء واوين لا يقانو ياد ميل waxa arkaysa mas'ala min al-masail inay xoogaa adiga agtaada aysan kula saxsanayn markaas khilaafaysa khilaafkaas ood marka aadna leedahay daliilka xaggaada u xiga waxa dhici karto inaad adiga laftaada qowlkaada qowl shaada noqdo waxa dhici karto xadiidkan aad qabsato inuu san saxiix ahayn xadiid daciif oo yahay ku dhagantahay oo aad culimadii iyo dadka aan cilmiga ah iyo madhabka ku khilaafto waxa dhici karto yaani ma aragtay xadiidkan in laba laba xadiis oo ay asaga mid kale oo isla siman in la kala rajaxo oo tarjiixi adiga aadan ka warqabin marka sidaa darteed ina fikradaada ijhaad ku dhaco macaanidaas oo dhanba way noqon kartaa weeyaan al israa'iliyat al jadida يعني تام مواضيعده هره soo mareenoo bay lamid tahay ee wax cusub ma waa mawduuca inaadan degdegin baa laga rabaa taajubkiina iska ilaaliso shayga marka taani inta sameeysid marka adiga raasix noqotid tabacdi inaad ama wax qorto ama aad wax tiraahdo wax jeediso wax akhriso sidaas laga rabaa الإسرائيليات الجديدة إسرائيليات كعصب يعني وحياله يهودية نصارى اللون نسبية إسرائيليات لإلهة وحقيقة اللي بيسوا قوريو اليهود والنصارى وأقوال إيه أفكار إيه وحلا منها أي إسرائيليات لإلهة مرك إسرائيليات كجديد كأح أيو كهالله wuxuu ku yiri ihdar ka digtoonow oo iska ilaali al israa'iliyat al jadida waxyaala israa'iliyat ka cusub iska ilaali oo gadaalka yimi oo fi nafathat al mustashriqina kuwa mustashriqinta la yiraahdo waxa ay tuftufayaan dhexdooda ahaatay waxa afkooda ka soo baxay ama quraanka ay ku sameeyaan afkaarta ay faafinayaan dhexdeeda ahaatay ka digtoonow مستشرقين تاسو من يهود ونصارى يهود ونصارى يهود ونصارى كريستان كي أهوية فهي إسرائيليات كيهود ونصارى مستشرقين تودو أي في ذين أيام أشد من درنا شبذنوي نكاية حق لباتنا لباتين تا oo dadka diinkooda laga dhibaateeyo muslimiinta ayada ku darnaasho badan wa akhtaru ayadaana weyn badan واعظم ايضا وين بدن خطرا حق خطرته من الاسرائيليات القديمه اسرائيليات كي هره تنا كخطر بدن محايا الاسرائيليات كي هره فان هذه اسرائيليات قديم كاها oo waqtigii nabigeena la soo diray wixii ka horeeyay israa'iliyaadka laga soo guuriya fa in hadhihi midani qad wadaha amruha amarkeedu waa cadaaday banaanku yaala ببيان النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عدين تيسي الموقف منها ماشي لغا استاغي انه عدي صلوات الله وسلامه عليه اي ونشر العلماء علماء فافنتيدي اي فافيان القول فيها هذلك يعني مارتي اسرائيليات لغا استاغي لا اورنيو فافنت اي فافيان يا نبي عدين تيسي ايابا مارت تاس امركيدي موجسي او واضحسي بو كليه maxaa yeelay israa'iliyaadku waad ogtihiin nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri hadithu an bani israa'ila wala had wala haraj wax ka wariya laakiin dib ma laha maxaa laga warinaya wixii kitaabkeena waafaqsan oo kitaabka quraanka iyo diinteena islaamka ahayd waafaqsan hada diinkeena buu haysanaaba wixii diinkeena khilaafsan ayadana waa marduud kii diinkeena waafaqsan waa maqbuul loo diinkeena waafaqsan yahay waa la aqbali kii diinkeena khilaafana waa marduud way midkii marka diinkeena uu ka aamusay oo aanan la radinin waan waafaqsanayn diinkeeda maxaa lagu sameeyay waa mid uu nabiga naleeyay kaleey salaatu wasalaam la tusaddiqu ahli alkitabi wala tukadibuhum hana rumaynina hana beeninina maxaa yeelay kitaabkeena ma waafaqsana ma rumaynina mana beeninina kitaabkeena ma diidin marka waxyaalaha ay culimada qaar soo warwariyaan oo israa'iliyaadka ahi taasoo kala waay yaani iyo xil mid ka ah weeyaan marka israa'iliyaadkii hore warkoodi waa bacad yahay laakiin midaan dambe ay mustashriqiintu wataan aad iskaga ilaali buuliye aad uga digtoonaan mustashriq maxaa la yiraahdaa yaani mustashriqiinta waa dad oo markii ay waxa la yiraahdo annahda al-awrobiya markay bilaabatay oo caalamka ay ku fideen oo ay dadku mustacmaraan ay noqdeen oo dalka ay dadka ay qabsadeen bilaadan oo muslimiinta ay qabsadeen markay qabsadeen iyo waxay bilaabeen dad in loo diro niman ba aaday yaani sharqiga aaday sharqiga waa sharqul waxaa la dhahaa carabta dhulkay degto ayaa la dhulka muslimiinta weeyaan halkaas u soo baxeen niman nasaara ama yahuud abaatay markaas jaamacaadka islaamka ay galeen masaajidii wax ka barteen diinkii bay barteen islaamkii bay yaqaanaan xadiidkii wax ka barteen fiqigii bay yaqaanaan luqada carabiga ay barteen adabkii bay yaqaanaan markaasay yaani ayagoo kufaara ayay barteen walidaalika waad ogtihiin niman dhan oo professorro waaweyn ah oo mustashriqiin la yidhaahdaba jaamacadka waaweyn wax ka dhigo oo islaamkii bay dhiga xadiidkii uu kuleeyahay xadiidkan daciif waa asaa kuu tasxiixinayo xadiidka sheekh sheekh fulaan iyo sheekh fulaan baa daciifiyey waa la wada yaqaanaa nimanka marka sumuun badan waana kufaar waay diinkiina way yaqaanaan waa yahuud iyo nasaaro way sun badan ay marka muslimiinta ku dhaxfaafiyaan afkaar fada badan waxayna maqsadkoodu ahaa in la taacniyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la dura meesha laga soo geli karo dhaqankii iyo diintii axkaamta islaamka in la radiyo mucaamalaadkii iyo beeci in maartay waxyaalo badan la radiyo muslimiin badan marka thaqaafa algharbiya ama faransa tagay ama america tagay ama yurub kala tagay ee england tagay oo wax mustashriqiinta macallimiin u soo noqdeen ablaadi muslimku ku soo noqday ayagoo muslimiin sheeganay afkaartoodii ayagoo xambaarsan ayay yimaadeen markay afkaartooda ayagoo xambaarsan yimaadeenna wixii sun ahaayo oo lagu soo afuufay ay muslimiinta ku dhex afuufeen ayagoo islaamka ku dhex jira weeyaan ilaa qaarkood waa ogtiin taa xuseen ninka la yidhahdo masriga ahaa oo indhahara ah nin France asagoo yar loo qaaday oo gaalo soo rabiyeysato ahaa kutubuhu qoray iyo balaayi iyo falsafad iyo balaayi muslim ku dhaxbeen ilaa uu yiraahdo islaamku horumar ma gaarayo ilaa thaqaafada Awroba ay leedahay ay ay liqaan oo muslimiintu liqaan thaqaafada Awroba oo dhan ay qaataan horumar ma gaarayaan waxaad ogtay muslimiinta isku soo tasarruftay tacadud zawjaadka laga hadlaa dumarka maartay farabadnidooda xuduudii baa laga hadlaa oo la leeyahay maartay gacanta la gooyaa waa artay ma leysat min almadaniyati fi shay yaani maartay tuuga gacanta laga gooyo jildiga oo la radiyo iyo wax la mid ka ah waxa soo dhan Tunis oo kale hadda waa dogtay waagi odagii la dhigi jiray Xabiib Burqib la dhigi jiray oo madaxweynaha ka ahaa yaani waxa weeye dadka waxa lagu lagu khasbi jiray hal haween ka badan ninka guursada jariim u ahaa markay naag labaad oo guursadaan in naag labaad lagu dacwo naag uu qabaa bal naag labaad oo guursaday maxkamada la keenaya su'aasha qaadiga uu weydiinayo waxa weeye naagtan labaad ahalilatun am khalila balaliya manaagta hadiba ma qabtaa mise waxa waa saaxiibta waa haduu yiraahdo waa xaliiladeedii waa xaaskaygi yaa weylo huwa wala xabisaya mudda la xiray waa inuu yiraahdo waa khaliiladeedii waa saaxiibtay saaxiibtay waa inuu yiraahdo waa bilad muslim waa tunisi waa balad muslim waa وهكذا iyo wixii lamid ah ayaa caalam islaami ka dhacay dhaxalka anaga Soomaaliya daati oo ogtay thuluth iyo rubuc iyo khumus iyo madaxweynaha Soomaaliya askariga ahaa oo maarta banaanka ka tuuray maxay ilaa fikra shuuciya ayay watay waxaan wax la socon karo umada malaha naagti iyo iyo ninku waa isku xaq isku dhaxal halkaas oo kale la gaarsiiyo waxaas dhan waa thaqafada qarbiga ee dadku soo qaateen oo ummadda muslimiinta lagu afuufo weeyaan marka mas'aladaas in aad looga digtoonaaday israa'iliyadka sheekh uu nooga digay al-israa'iliyat al-jadida waa waxaas weeyaan diinta islaamka oo lagu ciyaarayo markaas uu yiri amal jadidatu israa'iliyat kan cusub al-mutasarribatu oo soo dustay ila al-fikr al-islami yaani diinta islaamka u soo dustay diinta fikr ma aha laakiin يعني ما أردت إنه من يعني الدين الإسلامي إلا دين كأنه وحي منزل من عند الله هو إلهي حق على كسو دقي فكر معه فكر وحل هذا بني آدم كوحي اسكو جيان وأفكارته هذا أي فكر لي هذا مركا إلى الدين الإسلامي بلوجينا دين إسلامك أسود السيو صاقلي في أعقاب الثور في أعقاب الثورية الحضارية يعني مركي maxaa la yiraahdaa fawrada inqilaabka ay sameeyeen ee ilbaxnimada inqilaabkeedii ay la yimaadeen maarta regalbeedku ay la yimaadeen waa naxdar eurobiya waxa la yiraahdaa weeyaan markii warshadaha iyo maarta technology ay heleen oo cilmi badan ay barteen oo adduunka sanacadiisa ay ku horumareen waqtigaas yaani gadaasheeda yaani israa'iliyadkan cusub ee muslimiinta diinkooda u soo dusay واتصال العالم عالمي بعضه ببعض عالمك او isla xiriiray qaarki qaarka kala xiriirsaday oo taairaadkii la helayo diyaaradii ay tagayaan yaani maraakiib la helo dhaqso loo tagayo jidkii laftiisa gawaari iyo tareenno maray la helay yaani bal kadib taleefan taleefan iyo telefishin iyo internet iyo wax walba dhan ila caalamka dhanbo hal qariyo noqdo amal hal magaalo wixii maanta cirifka adduunka ka dhaco waxa laga yaabaa daqiiqada ka bacdi inay ku soo gaaraan xabaartooda aad hesho marka xiriirka caalamka qaarki qaarka kale oo la xiriiray iyo wakabh al-mad al-islami islaamki fiditaankiisi joojintiisi gaalada ay joojisay yaani ma aragtay oo muslimiinta dhexdooda isku diray qabyaalada isku geystay qaarkood diinkooda laga wareejiyay qaar la qabsaday isticmaal isticmaar laga dhigay ila jihaadkoodii iyo wax ay wadaan dhan la catilay يعني جوجنتي كبخيغا وعلنتا وي جوجنتيسي ويا اي جوجيين وحيالهاس wuxuu leeyahay arinta israa'iliyadkaas u soo tasarrubay markii muslimiintii kabx lagu sameeyo la joojiye fiditaanka islaamka uu fidaye fahiya sharrun mahdun wa shar barax la awiya arintaas waa shar aad maartay sharnimadeeda ay muuqato وبلاء بلوي متدفق استبتاغن ومدبا مد كلا كسو دبا بتاعيسو كسو دبا برقانيسو ويا يعني ميد دبا جوغو هو اسك دبا ايمانيسو ويا وقد اخذت وحا قبتي بعض المسلمين مسلمين تقاركود عنها شرطاس سنه يعني لولو iyo gamaaniye iyo hurdo ayaa ka qabatay yaani dad badan oo muslimiinta qaar kamidi sharta kuma kuma baraarugin waa ka hurday qaafiriin ay ka ahaayeen weeyaan inay ka hortagaan oo hor istaagaan oo waxaan bayaaniyaan umada u muujiyaan baa la rabay waa ka seexdeen buu leeyahay wa khafada aljanaaha laha aakharuuna yani wa aakharuuna qolo kalena khafada aljanaaha waxay raariciyeen aljanaaxa garabkiibay laha israa'iiliyaadka jadiidka ee mustashriqiintu ay wataan ayay maaragtay garabkii aakharuuna kuwo kalena ay maaragtay u muujiyeen wakhafada way raariciyeen aljanaaxa garabkiibay laha israa'iiliyaadkan cusub ayay u raariciyeen aakhariin aakharuuna kuwo kale qaarna waaba qaateenba waa la tageen afkaartaasay ku tageen markaasay ummaddiina ku bafiyeen bal xukunka inta loo dhiibay ummaddii maaragtay ayaga dalaalka iyo fikradda يعني ما رتساس أقليه ويا فاحذر كدكتورو مركا أن تقع إنها تكون دحد عض فيها إسرائيليات كجديدكم مستشرقين تو أيوتان دحد يدي إنها تقشو اسكإلالي وقال الله إلهي كإلالي المسلمين المسلمين تشرها فتنة دي شرطي دي إلهي كإلالي وحيالها ما رتع علمناد اللي يرهد الدين الآن تأيي مستشرقين تقالها أيوتان اليهود والنصارى ما أنت عالم كأيها اسكمامولو أيها هيسو waxa la yiraahdo islaamka dhan ayaga gacanta ku haysto say rabaan u jeedinayaan carruurteena waa dogtiino yar yarka guriyaha noo joogo guri kasta TV ba noo yaal waxa way ciyaalka durbadiiba ciyaalka maarata gaalada ah oo ama ingiriiska ku ciyaarayso ama France ku ciyaarto baroniga xabad xabad u yaqaanaan wiil magacyadooda ay kullu xifdisay meeshay saxaabadii iyo diinkii iyo waxa ka baran lahaayeen marka adduunka gurigaada macallin kale ku jooga ummad kale wax wax baraysa carruurtaadii iyo meel kale ay maartay halkaas gurigeena noogu soo gashay meel kale iska badaa marka nasal allah salaam wal aafiya ilaahi ducada sheekha allah noo aqbalo fahdad wi'an wuxuu leeyahay waqallahu almuslimiina sharraha ilaahi nimanka sharta ay wadaan muslimiinta allah ka qabta weeyaan ihdar الجدل البيزنطيه يعني كدكتونو طالب العلم هيو الجدل البيزنطية دودي بيزنطية لو نسبيي البيزنطيين وحال إلى هذا و يعني وحي أهايين الإمبراطورية الرومية الهجرة الرومانية رومان كمركي دالك الدنيا دي هيسون جرى بقرطوية دو دي أيا اللي إلى هذا بيزنطيين تكواسي أهايين دولة آد وين oo hadda dhulka ee caalamka islaami la yiraahdo dhan maamul jirtay oo haysatay bay ahayd muddo dhan ay haysatay marka waxay ahaayeen dadkaasi bisantiyiinta masiixiyiin ahay kristaan ahay kristaan bay ahay waxyaalaha yaani maaragtay lagu fitneeyay waxa kamid ahaa alkhilaafaat ad-diiniya xaga diinka ayay ku murmujireen diinta ka murmujireen marka maadaama khilaafkoodii diinta masiixiga aad u tira badnaa ayay waxay gaaray sida sheekhu noo sheegi doono jadalkoodii wuxuu gaaray inay ka doodaan malaa'ikta jinsigeeda malaa'iktu maxay ka samaysan yihiin yacni cadow baa la dagaalamaya cadowgii baa soo socdo magaaladii buu yimid baa beledkii baa cadowgii ciidankii dhan kor taagay ayagiina waxay ku murmayaan يعني ما رتي ملائكته maxay ka sameysanta jinsigoodu ma bani aadam ba ma jinni ba ma maxaa laga sameeyay ma nuur ba ma naar ba waxaas ka doodayaan waxaas doodaas ila cadawga uu qabsado ibn uthaymin ibn uthaymin oo kale rahmatullah alayhi isagu wuxuu leeyahay qisada qisar lamid ah baan maqalnay buu leeyahay yani waxay ka doodayeen cadawgoodii oo la dagaalamayeen inta ka mashquulaan ay waxay ka doodayaan ukunta iyo digaaga ka horeeyay ma ukunta marka hore hor abuuray oo digaaga marka ka bacdi ka dhashay mise digaaga la hor abuuray oo digaaga ukuntii uu dhalay keeba horeeyay igu ku murmaayo isku khilaafsan ba cadug intii mid uu qabsaday buu leeyahay waxa marka jadalkaas aqiimka ah oo aan wax faa'iido lahayn wax faa'iido leeyahay la arag inuu qofku ku mashquulo ayuu sheekhu nooga digaya adii maxal shaadka waxa weeye waxaan dalku ugu jirnaa ka murmin مصلحه ادوني مصلحه اخره حكم مرمي لان جدل كلبا لو قيبيها جدل ان فائده لهين عقيم اه iyo jadal oo qofka saaxibkiisa ihi ihqaaqul haqq oo raadinay ama al-wusul ila al-haqq haqq inuu gaaro oo raadinay kaas oo jadalkan macnaha lahayn waana la kareebay inaad wax adduunyadaada iyo aakhiradaada aan ku anfacaynin in umrigaada ku dhumiso waana la kareebay kana loo ogoliyo waa midka aad xaq ku raadinayso ama dadka xaq aad ugu sheegayso oo Allah leeyahay ud'u ila sabiil rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati ahsan midal leeyahay marka ihdar iska ilaali al jadal al bizantiya marka dadkaas waxaa la yiraahdaa Byzantiyiinta caasimadooda markoodii hore waxay ahayd Qustantiniya la dhihi jiray dhulka hadda Istanbul oo Turkiga la yiraahdo Istanbul Qustantiniya ayada la dhihi jiray halkaas caasimad u ahaa jirtay ilaa dadka muslimiinta markii dambe ay ka qaadeen oo laga qabsaday dhul badanna laga xoreeyo Suuriya iyo Masar iyo Shimaal maarta Shimaal Afriqiya Carabta dhulka ay degto dhan ayaga gacantooda laga qaaday dhulka hore ayaga haysan jireen marka Byzantiyiintaasi jadalkoodii iyo doodoodii caqiimka ahaayeen faa'iidada lahayn iska ilaali ay al jadal al aqima waxaan u jeedaa jadalka biisantiga loo nisbeeyay al jadal doodi al aqima aan faa'iidada lahayn yaani aqim waxa la yiraahdaa marka tiraahdo ee yaani rajul aqim yaani imra'at aqim qofka madalaha ah iyo haweenta aan dhalin ba aqim la yiraahdaa marka sidaa darteed jadal aan wax faa'iido lahayn ka tag weeyaan aw dha'ila ama yaani liito oo xaqiir ah oo liito weeyaan dha'ilka macna al-haqir al-qalil al-haqir balilan waxa yar oo liito aan wax faa'iido ka soo galaya la arag jadalkaas ka fogow weey faqad kana al-bizantiyuna nimanka bizantiyinta la yiraahdaa waxay ahaayeen yatahawaruna kuwa doodo في جنس الملائكة ملائكة جنس جيدي كدودي جرين والعدو عدو جينا إيضو على أبواب بلدتهم بلد كودي إردودي إردودي أتاقية مقالة دودي إردودي أتاقية إنو قبصدبا أتوقو حتى داهمهم إلى أضبولاء قبصدبا أيقو دودي oo jadal ku jiro fi jinsi malaa'ika ka doodayo ayay maaragtay cadowgii baa qabsadayba inta cadawga u diyaar garoobi lahaayeen oo iska dhicin lahaayeen wax ka mashquuliyay jadalkaas aqiimka aan waxba faa'iido lahayn wahaakada sidaas oo kale ayu aljadal ad-da'il dooda oo xaqiirka ah liidataa iyo yasudu u celiya u jeediya dadka ani sabiil wadada xaqa uga jeediya yaani jadalkaas wuxuu ku gaarsiin hadaad iskaga madax taagto in dood maanta ku jirto xaqa xataa inuu ku dhaafsiyo inkirto oo aad diido ayuu ku gaarsiinayaa malaa'igta haday yaani jinsigooda waad ogtihiin yaani nabiga uu noo sheegay malaa'igta nuura laga abuuray khuliqatil malaa'ikatu min min nuurin wa khuliqal jannu min marij min narin wa khuliqa aadamu mimma wasifa lakum yaani malaa'ikta waxa laga abuuray nuur iyo iftiin ayaa laga abuuray jinnigan waxa laga abuuray khulq iyo naar iyo dabba laga abuuray bani aadamkana dhoobadiina loo tilmaamay ayaa laga abuuray marka annagu waxaan ognahay sida sheekh Ibn Uthaymeen buu noo tilmaamay malaa'ikta nuur laga abuuray inay jasad yihiin inay garbaleeyihiin inay marna amar awaamir badan oo ilaahay uu diray ay qabtaan marna ay kor fuulaan samada fuulaan marna ay ka soo dagaan waxa kale intaas aan ognahay wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay nooga sheegaan aan ka rumaysanahay weeyaan marka mas'aladaas yaani ayagu waxay ku doodayeen jinsil malaa'ikada ka murmayeen weeyaan وهدي السلف سلف كان هديغيسي iyo طريقدي سلفك او maray waxay ahayd oo xagga jadalka iyo dooda alkafu ka harid an kathrat alkhisami dooda tiradeeda oo laga haro ayay ahayd buuliye dooda tiradeeda laga haro ayay ahayd salafkeena ridwanullahi alayhim an kathrati waxay ka alkafu ka joogsasho oo laga joogsado ay hadigoodii dhaqankoodii ahaa aan katrat alkhisaami dood badideedii waljidaari muranka badideeda la iskaga haro waana tawassu'a fi sashada oo fihi fil jadali wal khusumati jadalki iyo dooda la fidsadaahina inuu kamid yahay min qillati alwara qofka oo xalaal miirashadiisu ay yar tahay oo waxa xaraamta aan iska ilaalin inay kamid tahay ayuu maartay hadigoodii yaani hadigii salafka saas u ahaa in jadalkana laga harayo muranka inaanan yaani jadalka oo la dhex dabaashana qillatul warac inay tahay waracnimadaada iyo xalaal miiradkaada inuu yiriyo kama qaal hasan basri hasan basri sida uu yiri id sami'a qauman yatajadaluna id waqtibu wuxuu yiri sami'a aw maqlay qauman dad oo yatajadaluna doodayo murmayo hasan basri baa wuxuu maqlay dad murmayo oo doodayo maqlay markaas wuxuu yiri haulaa imanu alibadata fakhaffa alayhim alqawl wa qalla wara'uhum fatakallamu dad murmayo jadal ku jiro aqima ayuu arkay markaas uu haulaa kuwani manu alibadata ibadadi bay ka nooge bal maanta inta muranka ku jiro iska ibadaysto ma khair samaysto markii ibadadoodii ay ka daaleen ka noogeen وخف عليهم القول هذا الكبا افضلابي مرنكي iyo doodiba u sahlanaatay mar haday doodii muranka u sahlanaadana waqalla wara'uhum waracnimadoodii iyo xalaal miiradkoodii baa yaraaday kolkaas fatakallamu ay iska hadleen waxa loo xirrabaan iddo ay sheegeen ku hadleen weeyaan رواه أثر كاس وحسن البصري وحكوري أحمد أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أي في الزهد كتاب الزهد كوري وأبو نعيم أبو نعيم كتاب كيسة في الحلية حلية الأولياء أي أسيقنا كسو صاري ويا مركب حل شاهدك وحوي jadalka wuxuu faa'iido leeyahay markii aad xaq ku raadinayso wajaadilhum billati hiya ahsan ayaa rabaa weeyaa haduu soo jadalku yahay midaan wax faa'iido adduuni aakhira kaaga iimaanaynin waxa weey dadka xasan basri uu sheegay ayuu qofku kamid noqonaya hadigi salaf qof khilaafay buu noqonaya weeyaa la ta'ifiyatun wala hizbiyatun yu'qadu alwalaa walbaraa'u alayha la ta'ifiyatun koox kooxaysi majru ولا حزبية أرر أرر ريسنا وددك أرر أرر لقدقه أينا مجرته طائفة كوح كوحا أرر أرر كاسو يعقد لحره الولاء جعيلك إي حريرك لغحره إي والبراء نعيبك إي قوينت لغحره عليها دشي ذا دينة الإسلام كما قبتوية إن ددك مسلمين توا مسلمين إن دين ضدك مسلمين تأهاية إلهي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إن كوح كوح إي حزب حزب إنت اللي قدقه كوح والبنا ضدك إذاس إنت الدائرة إذا كجرتاهي أي وله إذا جعيل كسيسو أنت أنا حين دابكاس كجرين أي كبر النقطاهي دينة الإسلام كميد معه موضوع عاد وقيمة بدنوية موضوع عاد وين بشيخ كهضليا رحمة الله عليه وحوير أهل الإسلامي islaamka dadkiisa waa muslimiintii laysa lahum ayagu malaha simatun calaamad oo ay dadka kaga soocan yihiin ma ay laha siwa islaami waxaan islaamka ahayn iyo wasalaami salaamtaas assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh isiraado ay dadka kale aan muslimka ayn uga soocan yihiin calaamad kale ay leeyihiin ma jirta buu leeyahay calaamada islaamnimada markay kugu filnaan weysanaad marka xisbi raadinaysa Soomaa ninka xisbiga sameeyay islaamnimadii baan ku filnayn kaas uu xisbi raadinaya calaamadaas ayay wax kale ay leeyeen laba arkabo kaas uu rifayaa talib ilmi ilmiga midka talbayo oo ardayga oo cilmiga culuumti shariicada rabo barakallahu fiika ilaahi dhaxdaada ha ku barakeey ilaahi ha ku barakeeye adiga ilaahi dhaxdaada ha barakeeyo wa fi ilmika ilmigaagana ha barakeeye اطلب العلم إلهي هكو بركيه هرت علمي وعلوم الشريعة هاي برشدد الرادي وطلب إن أدوح براته الرادسو هفدنين واطلب العمل عمل كينا طلب ومركا علمي برته كو عمل فالعلمي آبرتي عمل كينا طلب لأن علمي قفكو إنو كو عمل فالإن بدنا سومرني إنه تهي لبا الشيء متلازمان علمي آبرتي إنه كو عمل فشو هدانت كو عمل فلن علمك هذا النافع ما وادعو إلى الله تعالى الله مركا علمك آد برته وعلمك آد برته آد كو عمل فشي وادعو إيار إلى الله دتك الله إيار تعالى سرية أذيك أوب على طريقة السلفي سلف كوددو ذي أبو كسوغن سلف الصالح على قهد ليا وددو ذي أبو كسوغن وحاوي دتك أغيار يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنوية مركا علمك صدح ذا شيء وصدح شيء أو اسكو حرنوية قفك مركو صدق الطلب سميه أو علمك أو كرر الشيء أو هدنا صدق العمل به أو ليماده أو صدق أو عمل فله هدنا لابد إنه الدعوة إليه ضدك إنه ويره ولا مارمان وياه laakiin cilmi baan bartay yaani ma aragtay cilmigii aan bartayna ku amal fali maayo oo wixii diinkan uu ku amray inaad la timaado awaamirtii qaadato qaadan maysid wixii laga reebay bana kama haraysid oo waad la imaani arintaas waxaan ognahay in badan kitaabkan ku soo marnay dambi weyn oo kabiira ah oo naar ku sababayo way waliba in dadka ubaadul watanka ah hortood qofka la naarayo wa tagabay ku soo marnay wa aalimun biilmihi lam ya'malan mu'adhab qabla ubaadul watan يعني إن حتى أسجع عذابك اللي جهر مرنا محاير النبي قال الماما يري يعني مارتي أول من تسعر بهم النار ثلاثة تتككو نار تلغهر يا وسدح قفوي قف علم برتي وانكو عمل فلن قف يعني حول إلهي سيي وآنا مارت حوله سي آنا بريق حقا كبحنين وليه مركاسنا مارت إلهي جدك أنا وحكبحيين إيه قف maaragtay ee yaani maaragtay jihad mujaahid sheegtay oo dadka istuso u jihaaday halaga sheego iyo maaragtay dadka waa geesi hal lagu yiraahdo yaani maxaa mujaahid fulan hal lagu yiraahdo qofka u jihaaday dadkaas inay yihiin dadka naarta ugu horeeyo oo lagu horinayo dadka naarta lagu horinayo inay yihiin baan hore u soo marnay weeyaan marka saddexdaa shay waxaa la rabaa cilmiga markaad barato inaad ku camal fasho uma cilmigii inaadan la fariisanin haddaa cilmiga inta soo uruuriso aad meel ku xarayso khasnada iska geliso oo aadan ummadii cilmigaaday aadan barin maxaad faa'iidaysay waxaad ummadii u tarta lama arka weeyaan waxba ma aadan anficin wey hadalkii ibnu casaakir aan shalay xalay kusoo marina darsigeenna markuu culimmadii la tashay waxa igu bixiyo uu yidhi xubu riyaasa ma ahayn laakiin wixii aan soo jamciyey cilmigii aan bartay inuu sanduuq iyo warqadaha iskaga jiro ayaanan doonaynin ee waxaan rabay buu leeyahay in ummadii la gaarsiiyo oo loo sheego weeyaan marka wadcu wadcu ila allahi wadcu naas dadki u yeero ila allahi ta'ala ilahi ugu yeer ala tariiqati salaf ado tariiqadii salafku ku sugan ha ugu yeerin ala tariiqati ahli bid'ah ala tariiqati al-khalaf ha ugu wicin sunnadii yaani salaf salih dariiqoodii waxa weeye saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin aimatul huda dariiqoodii ina dadka ugu yeerto weeyaan wala takun kharajan wallajan fil jamaa'at wala takun ha ahanin talib ilmigiyo kharajan mid bixid badan wallajan galid badan fil jamaa'at ururada iyo jamaa'atka iyo xisbiyada kanaad galaysaa maanta waxaad tahay xisbi fulana ka tirsan tahay bari xisbi kalaad waa ka baxday xisbi kalaad gashay waa ka baxday xisbi kalaad galaysaa waa kada kharaaj waa waa facaal soo ma jeedid waa amthilatu mubaalaga mid galid badan oo ka bixid badan oo jamaacadka saa ugu dhex wareego ha noqonin maanta jamaacu ku jira wax ka dhisaya bari tukal wax ka dhisaya saadama tukal ka dhisaya waa kada ha noqonin buu oo markaad kharaaj wallaaj noqoto فتخرج آد بحضه من الساعة واسعني مذي أري حزب ضيقة ما آذن قلين مركا واسعني مذي آد كبحضه إلى القوالب ضيقة يعني ميزان ذا عريري آد قشر قوالب تحال إلى قالب كوحي وحلو أسر قوستان إلى هذا ورو أسر برنا قالب يعني القالب حال إلى كبتة قفك كب إنه تلرب waxaa maqaarka inta qofka lagu istaajiya kabtiisa lagu sarbeeyo waxa ka bacda kabta loo sameeyaa agtiisa markii la arko marka waa arta sarfiga kala taqala baa la yiraahdaa markii facaala iyo faciila iyo facuula iyo facalala lagu barayo qaala baa wax wax lagu sargoosto weeyaan marka wax wax lagu sargoosto oo miisaan ciriiri ah inta waasacnimadii ka soo baxdo xisbi ciriiriya inaad dhex gasho arintaas niyahu ardagaahay ka fogow buu kuleeyahay marka sheekhu muxuu nagala dardaarmayaa ina xisbiyada maanta jiro ma aha dad kale lala hadli maayo kuweenana laga hadlaya xisbiyadan hadda la yaqaan oo macruufka ah inaan kamid noqonana loo diidayo hadaba taalib cilmi tahay ka qayb gelin laana waa caayiq cilmiga ka hor istaagayo wax barashadu ka hor istaagayo wadagtiin horena wax badan waa ka soo hadalnay ninka markii xisbi lagu daro wadalinyarada markuu cilmigii shaqaf iyo jacayl oo cilmiga u hayo ayaa dalbadiiba inta la arko markuu masaajid ku soo xirmo nin cilmiga raadinaayo markii dad masaajid ka ugaarsadaa jira xisbiyada masaajidda ka ugaarsadaa soo moogidin masaajidka ka dhex ugaarsadaa uu arkaa ninkan nin firfircoon waayo oo wax baranayo durbadiiba inta maarata meel hamish la geliyo ama usar khaariji wax lidaa inta lagu tuuro dhowr wiil oo kaleeto lagu daro oo ayaan la tashkiiliyo la islaamkii baa maqano diina la rabaayo saanu markii wax loo wadwado ka bacdi beeca marka dambe laga qaaday urura lagu daraya خلاص ninka cilmigiiba wuxuu arkayaaba shay farawi ah oo qiimo balahayn ayuu cilmiga u arkay xisbiga la weyn xayalo dawladda islaama iyo askari baa laga dhigay tatalluc iyo waxba la tusaya agtiisa qiimadu kama yeelanay maartu xisbi mar hadaa gasho waa sidaa weey waa cadow aadaa ilmi waa dadkiin culuumta masaajidda lagu akhriyo dadka xisbiyada rasmiga ku jira wax ma bartaan masaajidka banaankiisa dhooban yihiin halkaas istaagayaan maqribka markii la tukado maanta dhan xisbigii iyo ururadii iyo maxaa la sameeyey maxaa la qabtay sidii loo wado cisha markii la adimaha dara masaajidka la soo galay culumtii iyo diinkii meesha lagu akhrinsanayay dad yara ka faa'iideysanayo male waxa keenayana waa cilmi waa waa xisbigaas weeyaan fal islaamu islaamka kulluhu dhammaantii laka adiga ardayahu wuxuu ku yahay jaadatun wadadii toosnayd ayuu ku yahay wamanhajun ariiqna waa ku yahay diinta islaamka weeyaan wاlmuslimuuna muslimiintana jamiicuhum dhammaantood hum ljamaacatu muslimiinto dhan waa jamacat muslimiin jamaacadii muslimiintay ka mid yihin muslimiinto dhan annagoo dhan hal jamaaca nahay weli fiiriya kitaabka qur'aanka markaad fiirisid axaadiista markaa fiirisid caqaaidkii ahlu sunnaha ee salaf saalix iyo dadkeenii hore ay qoreen ayimadeena ay qoreen jamaacaat waxa la yidhahda alif iyo ta lagu daro ma arkaysiin jamaacad arkay ya jamaacadaad arkaysaa weeyaan wanattabicu sunnata waljamaaca yani muxuu ahaa waxaa dhahayo alimaamu taxaawi يعني سنده جماعه راعنا جماعه المسلمين احاديثه waxa way yani jamaacada leeyahay muslimiinta waa jamaac hal jamaac way jamaacadaas laba shay bis looga baxaa waxa looga baxaa ridda waa looga baxaa gaalnimada waxa kale looga baxaa bidcana waa looga baxaa jamaacada muslimiin waxa way dadka ahlu xadiidka ahlu afarka ah ayaa leeyahay waata nabigeena markii la weydiiyay oo xadiithul firq oo ka hadlay yani oo yiri فاعتزل تلك الفرقة كلها فرقين كلهم كتب مركا حديث حديث افتراق الأمة ومضوه ويقيب سميان كلها في النار إلا واحدة مركو يري نبي هي الجماعة بيري مدى بركي اللي ويدي ما هي يا رسول الله هي الجماعة جماعة راس مركا بدعان والله قبحة وقفك مبتدعة جماعة المسلمين كمد معها وحكى الله قبحة ردة قال لماذا وإسلام كيو كاملة ويا تاسا الله قبحة ويا marka falaata wuxuu leeyahay muslimiinta dhamaantood jamiicuhum humul jamaacatu waa jamaaca weeyaan wa inna yada allahi allah gacantiisana maca aljamaacati jamaacadaasa la jirtaa weeye wadajirka muslimiinta ayaa la rabaa muslimiinta kulamaa ay wada jiraan waaطiicu allaha waaطiicu rasuula walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum soomayn yani اسخلافنا وهكذا تجينا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا النصوص يعني مركا ترسي يعني مارت منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قرآن كآذي أبوتر بدن تايوين نبينا عليه الصلاة والسلام حديث تيسي إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم سلاسان الأمر دين كينو ولا لا نهي إن دين كاس لغو مدوبو ولغو ولا لوبو أن حزب حزب إيو أر أر لو سمين ذاتك مسلمين تا أيال الرباء حزب قاس أسل كيس حقيبو كيمانا أحزابتان سلف كينما أقول جرين لا صحابتي ولا تابعينتي ولا أتباع التابعين ولا أئمة الهدى حزب ما أقولين حزب كان إيه أحزابتان تريد بدن قال هذا نوكنت أصل كذا في ريح قال هذا نوكنت وابا وذاد مساجك سيسا نقول جيقولوا حزب الردية وكازو عويري ولا لدر مساجك سيسا ردك الجوغة لدقال وحويري أحزابتها مسلمين تسميستاني حزبك كانوا ولا بحزب كانوا سوبتك أنا حزب قاسا لي ها كانوا بكو شيء hadda asalka gaalada iska leh xisbiga gaalada iska leh muslimka ma laha waxay ugu tala galeen u sameysteen inay kursi ku gaaraan waakada qoladaanna qolo walba inay kursi ku gaartay rabtaa madaxtinimo inay ku gaarto xisbiga wuxuu kawinaa waa taas weeyaan marka jamaacada wada jirka muslimiinta baa la rabaa falaa taaifiya falaa taaifiyatan yani kooxa kooxaysi walaa xisbiyatan urur ururaysi fil islaam islaam diinta islaamka dhexdeeda ma ahaanin buu waa'uudu waa'uuduka billahi allah baan kaaga magan galaya ardayahu an tatasaddaca in aad kala dilaacdo oo aad kala dhambalanto ayaan waxaan kaaga aan ilaahi kaaga magan galaya oo markaad adigu kala dildilaacdo fatakuuna aad noqoto nahaaban mid ay boobaan ay kala dafaan بين الفرق فرقوين كي أرد من ذلك الدفان والطوائف iyo maaragtay kooxaha ay kala dafaan al-firq wa tawaif waa isku wada mid way iyo wal madahib al-batila madahibta batilka aho shiicada raafidadii iyo mu'taziladii iyo khawaarijtii iyo wixii xumaayo dhan ay kala dafaan iyo wal ahzaab al-ghaliya iyo xisbiyadan xad gudbay maaragtay oo yaani maaragtay ahzaabnimada ku xeel dheeraaday kuwaas inay ku kala dafaan ilaahay kaaga magan galiyaa oo markaad xisbiga ka mid noqoto تعقد آد حرته سلطان الولاء ولا هذه أو جعيل كاقي يعني مارتي سلطان كيسي أوديسي قويديسي آد كحرته إيوان برائي بري نقشدي آد كحرت عليها حزبي قاس أحزابتا دوشي آد كحرته يعني inaad marka sidaad yeeshay xisbigaada waxaan ahayn aadan jeclaanin oo wala hada siinin wax alla wixii xisbigaada kamid ku jirana kaliya walahaad aad ku koobto alwalaa waa nusrada oo aad qofka u gargaarto jacaylka xiriirka qofka aad xiriiriso yaa iska leh kullu muslimina iska leh qof kastoo muslima inaad jeclaataa lagaa rabaa inaad qof kastoo muslima xiriirisaa lagaa rabaa inaad u nusrayso u gargaartabaa lagaa rabaa wey barahana yaa iska leh kullu kaafirin wa kullu saaxibu macsiya qof kastoo bidaca ahlu bidac waad nici waad ka bari noqoni ka saaxib macsiyaha macsiyidiisa ku nacaysa marka qofka waxaad ku jeclaanaysaa hasba iltizamihi bil kitab wa sunnah wa iltizamihi bi madhhab salaf salih inta oo kitabka iyo sunnada iyo madhabka salaf salih diinkaas ay u fahmeen oo u fahamsan yahay ayaad qofka ku soo dhawaysanaysaa laakiin xisbu kuma soo dhawaysanaysid weeyaan hada billahi tawfiq sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa alihi